alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih wasaxbihi wasalama tasliima kasiira wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam ida ishtadda kolka uu daraado alxaru kulaylku faabriduu qaboojiya bisalaati salaada qaboojiya oo wakhtiga qaboobaha u dibdhiga inna shiddata alxari maxaa yeelay kulaylka daraantiisu min fayxi jahannama jahannamo qaaceeda ayuu ka mid ahaaday jahannamo qaaceeda ayuu ka mid ahaaday muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay xukmu libraadi bisalaati aduhri salaada duhur wakhtiga kulaylku jiro in dib loo yaro dhigo ilaa wakhtiga cadceeddu yar qaboobaanaysa ama walwalkuu soo dhacayo ayuu ka warramaya waxaanuu xadiidku tilmaamayaa arrintaasi inay tahay mid mashruuca oo rasuulku calayhi asalaatu wasalaam uu ina faray sababtana wuxuu rasuulku ku sheegay fa ina shiddata alxari min fayxi jahannam kulaylkaa darani wuxuu ka mid yahay jahannama qaaceeda iyo intishaarkeeda iyo neefsigeeda ayuu ka mid yahay ma xaqiiq ahaan buu uga mid yahay mise waa lagu shabahayaa sida saxiixaa xaqiiq ahaan buu uga mid yahay daahirkuna waa sidaa wax diidayaana ma jiro sidaa awgeed in daahirka lagu socdo weeye weliba waxaa sii xoojinaya xadiidu abi hurayra fii saxiix ee rasuulku lahaa ishtakat innaaru ilaa rabbiha faqaalat yaa rabbi akala bacdii bacdan faadina laha binafasayn nafasin fi shitaa'i wa nafasin fi sayf fahuwa ashaddu maa tajiduuna min alxari wa ashaddu maa tajiduuna min azamhariir naartaa ilaahay u cabatay subxaanah waxaanay u sheegtay inay iyadiis cuntay oo barhkeedba barhka kale uu cunay markaasaa ilaahay u oggolaaday oo u idmay laba jeer oo ay neefsato labadaa jeer waa jiilaalka iyo xagaaga waa wakhtiga ay ugu kulushahay iyo wakhtiga ay ugu qabowdahay markaa xadiidkaasi ayaa sii quweynaya sababta markaa ee wakhtigaa kulaylka loo yidhi dib u yar dhiga salaadda ilaa wakhtiga uu yar qaboobaayo waa ilaalin la ilaalinaayo salaadda khushuucdii lagu khushuucayey iyo si tumaa'aniino iyo raaxo leh in loo tukado waayo wakhtigaasi cadceeddu aadka u kulushahay haddii la tukado waxaa dhici karta in khushuucdii iyo raaxadii salaada lagu gudan lahaa ay nuqsaanto ama meeshaba ay ka baxdo sida xadiidka daahirkiisu uu yahayna qof kasta oo tukanaya waa ku caam arrinkani ama ha noqdo qof munfarid oo gaaru tukanaya ama ha noqdo qof jamaaco la tukanaya kuwa urursan ha noqdaan ama meelo kala durdurugsan kuwa isaga imanaya ha noqdaan kuwa meel hadhla ku hoos jira ha noqdaan ama yaanay noqonin daahirka xadiidku wuxuu tilmaamayaa in arrinkani caam uu ku yahay qof kasta oo tukanaya sidaa awgeed baa wakhtigaa kulaylku daran yahay waxa weeye qof kaste waxaa loo sunneeyaa inuu dib u yar dhiga duhurka arrintanna waxaa laga soo reebayaa arrintaynu axaadiidta ku soo maray oo ahayd salaadda in loo degdegaa inay fadli badan tahay waaya ahlulcilmiga qaarkood iyagu waxay idhaahdeen waa sida madhabka shaaficiyadu uu yahaye dhulka aadka u kulul sida xijaas oo kale iyo ayaa xukunkani uu ku gaar yahay weliba gaar ahaan dadka jamaacada ah ee isku jamacsanaya ee jamaacada meelo durugsan ka soo aadaya ee cadceedda iyo kulaylka soo soconaya dadkaa ayuu ku gaaryay bay yidhaahdaan saa ahaatee hadduu qofku keligii iska tukanayo ama maaragtay ay meel hadhlaba dee soo hoos marayaan ama ay joogaan inay dedejiyaan baa u sunno ah oo u fiican alimaamu shaaficina sidaasi ayaa laga soo raray oo ibraadkaa mashruuciyadiisa afar shardi ayuu u shardiyaa shardiga koowaad waa an yakuuna fii beledin xaarin meel kulul in la joogo laba an tusallaa jamaaca jamaaca in lagu tukanaayo saddex dadku meelo durdurugsan inay jamaacada uga soo kicitimayaanay uga imanayaan afar inaanay helin meel hadh lahoo dallaalnimo iyo wax la mid aho ay soo hoos maraan oo cadceedda ka ilaalisa waxaana iska dhici karta alimaamu ashaaficiyu calayhi raxmatullah shuruudda inuu ka istinbaatay xadiidka qudhiisa waayo waxaa la garanayaa imaamkaasi weynaa calamka ahaa fahamkiisu sida uu u xeesha dheeraa iyo istinbaadkiisu siduu u qotada dheeraa la yaabka badan uu u lahaa si kastaba ha ahaatee daahirka xadiidku sidaa hore weeye lama kala qaadqaadin wax deliiloo khasisaya ama gaar yeelaya waxyaabaha qaar mar haddaanu soo aroorin cumuumkiisa in lagu wado ayaa fiican sida ahlulcilmiga qaarkoodba ay tilmaamayaan waayahay xadiidka masale kaloo muhiima oo abwaabta ictiqaadkana aynu ku aragno ayaa ku sugan masaladaas waxay tahay naartu hadda inay jirto naartu way jirtaa al'aan jannaduna waa saasoo kaloo labaduba way jiraan sidaasaana ahlu sunnuhu ay qabaan adiladay u deliishadeenna waxaa ka mid ah axaadiidtan iyo axaadiid kale iyo aayaad qur-aanka kariimka ah ka mid ah intaba waa loo deliishaday masaa'ilka firaqa lunsan qaarkood ay ahlu sunnaha ku khilaafeen ayaanay ka mid tahay qaala wuxuu uhi wa can raafici bni khadiiji radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi asbixuu kuwaa beriista bisubxi subaxa oo marka waagu beriyo macnihii gala asbixuu hamsadu waa liddukhuul macnihii salaada subax subaxa iyo waa beriga geliya weeye oo wakhtigaa la yimaada fa innahu maxaa yeelay isbaaxaasi ayaa acdamu u weynaansha badan liwujuurikum ajaradiinna lafdi kalena asbixuu ayaa inoo taalla oo macnihiisu uu noqonayo macnihii subxii geliya marka waagu baryo la yimaada salaadaa lafdi kale oo tirmidi iyo nasaa'i iyo ibnu maajiya ay wariyeen asfiru buu ahaa asfiruu bilfajar salaada subax caddeeya oo markay waxa weeye caddaato tukada rawaahu lkhamsatu shantaa wariye wa saxaxahu waxaa saxiixiya atirmidiyu tirmidi baa saxiixiye wabnu xibbaana ibnu xibbaanna wuu saxiixiyey jamaaco kale oo ahlulcilmiga ka midina way saxiixiyeen sida ibnulqataan iyo ibnu cabdilhaadi iyo zaylici iyo ibnu taymiya ilaa uu alxaafid ibnu xajar yidhi saxaxahu hayru waaxidin sida fatxulbaariga ku sugan xadiidku markaa waa xadiis saxiixa weeye waxaanu markaa tilmaamayaa al-isbaax waal-isfaar bisalaati alfajar maxaa haddaba macnaheedu uu yahay asbixuu iyo asfiru labada lafdi macnaheedu waa maxay ugu horayn waxaynu hore u soo marray salaada subax iyo salaadaha kaleba cishaha mooyaane in hore loo galo oo awal wakhtiha la galo oo la tukado ayaa fadli badan sidaasaanay ahayd sunnada rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo subaxa goor horuu geli jiray qur-aan dheerna wuu akhriyi jiray haddana goor horuu ka bixi jiray sida aynu soo marray bikhalas hiimse hiimse ayuu ku tukan jiray xadiidkan haddaba maxaa looga jeedaa waayahay qolyaha xanafiyada la ydhaahda iyo wixii la halmaalaa waxay idhaahdeen waxaa looga jeedaa marka waagu caddaado salaada subax gala sidaa awgeed baa waxa sunnaahoo fiican bay idhaahdeen salaada subax in dib loo dhigo maralla markaa ay caddaato la galo soo ma aragtid halkaasay ka saareen laakiin ahlulcilmigu waxay idhaahdeen arrintaasi sax maaha waa khalad qowlkaasina waa qowl daciifa bay idhaahdeen maxaa haddaa xadiidka lagu macnaynayaa ama lagaga jawaabayaa laba wejiba ahlulcilmigu ay mareen wejiga koobaad waa in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa asbixuu bisubxi ee salaada subaxa ka horraysiinina waaga dilaaciisa hana dadejinina iska hubiya oo maralla markaa yaqiinsataan waagii inuu bariyey salaaddii subax gala soo ma aragtid markaa asbixuu bisubxi macnuhu saasuu noqonaya markuu waagu beriyo salaada gala oo wakhtigeeda ha ka horraysiinina buu noqonayaa bay idhaahdeen sidaana waxaa maray ahlulcilmi waaweyn oo alimaamu tirmidiyu wuxuu ka wariyey shaafici iyo axmed iyo isxaaq ibnu raawiye iyo ahlulcilmigaasuu ka sheegay waaya dariiqo labaad waxay tahay in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa asbixuu bisubxi goor hore gala laakiin qiraa'ada dheereeya ilaayo waagu uu ka caddaado oo markaas sidaa salaadda ugu jirtaan waagii uu walalac ka idhaa oo aad iyo aad u caddaado soo ma aragti markaa goor horena gala kuna raaga ilaa waagii uu ka caddaado saasaa laysku waafajinayaa bay idhaahdeen ahlulcilmi kale xadiidtii hore iyo xadiidkan labada jawaabood haddaynu eegno taa dambe ayaa alimaamu alalbaaniyu uu isagu quweeyaa laakiin wallaahu aclam waxaa qawiya labada jawaabood ama labada dariiq taa hore ee alimaamu shaaficiya ay mareen ayaa qawiya waayo in la yidhaahdo macnuhu waa in lagu jiro salaada subax oo la dheereeyo ilaa waaguu markaa aada uga caddaanayo waxaa ka hor imanaya xadiidkii caaisha radia allaahu canha wa ardaaha ee ay tilmaamaysay dumarku inay rasuulka sala allahu calayhi wasalama salaada subax markaa ay la tukan jireen waaya salaada subax inay la tukan jireen dabadeeta waxay tidhi dib bay u noqon jireen marka salaada laga baxo guryahooday ku noqon jireen iyagoo maryahoodii haddii allaba kuu roon yahay dee hilaabtay oo isku duuduubay shaahidku waxa weeye laa yacrifuuhunna axadun min alkhalas bay tidhi iyadoo cid alla cid garanaysaa dumarkaa salaada la tukaday rasuulkee dib u noqday aanay jirin madowgiiyo hiimsa hiimsaha darteed ayaa rasuulku salaada ka baxayay sala allahu alay wasalam marka xadiidkaa caaisha saxiixa ku yaallaa xadiidkii cumdaha inagu soo marayna ka mid ahaa muxuu tusayaa wakhtigaa uu ka bixi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam inuu yahay goor hore inuu ahaan jiray sidaa awgeed baa jawaabtaa ay mareen axmed iyo laga wariyey ee shaafici iyo ayaad mooddaa inay xoog badan tahay wallahu aclam qaala wuxuu ihi wa can abi hurayrata saxna ma aha dadka qaar baa dee maaragtay xanafiyada iyo taqliitay oo salaada subax dib bay u dhigayaan dhigayaan dhigayaan dhigayaan marka waagu aada u caddaado ay caddaato caddaatay dee tagelayaan taasi waa khilaafu sunna saxna maasha wa can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man adraka qofka haleela min asubxi subaxa xaggiisa ragcatan hal ragcada qofka ka haleela qabla an tatluca ashamsu ka hor intaana cadceedu soo bixini faqad adraka subxa subxi wuu soo haleelay waman adraka qofka haleela ragcatan ragcad min alcasri casarka ka haleela qabla an taqruba ashamsu cadceedu intaanay ka dhixin faqad adraka alcasra casarkii wuu haleelay muttafaqun calayhi khaariyo muslim waa isku waafaqay walimuslimin muslim buu u sugnaaday can caaishata caaisha xaala laga wariyey naxwuhu xadiidkaa hore mid shabaha wa qaala waxaanuu idhi sajdatan sajda ayuu ka cabbiray xadiidkan dambe badela rakca halka kaa hore ragcad ka sheegay uma dabadeetana qaala wuxuu yidhi wasajdatu sajdaduna inamaa hiya arakca waa rakcadda weeye rakcadda weeye waay markaa xadiidkan caaisha sajdada ku soo aroortay inay ragcadda tahay macnaheedu ayuu waxa weeye u soo arooriyey lafdigaa dambe ama xadiidkaa dambe ee caaishana xadiidkani wuxuu walaalayaal tusinayaa ama aynu idhaahnay labadaa xadiid waxay tusinayaan qofka salaada casar iyo salaada subax wakhtigooda ka soo gaadha ragcad in la tukada in la eg rakca xadiidka kale sajda markay ku soo aroortayna macnihii sajdadaa sujuud qura maahae ragcadun baa looga jeeda waayo ragcaddu dee sujuud bay koobsanaysaa iyo rukuuciyo arrimaha wakhtiga salaada subax iyo salaada casar qofka ka soo gaadha hal ragcada in la tukada in leeg yaa wakhtigii labadaa salaadood wuu soo gaadhay tusaale ahaan markuu ragcad tukaday ayuu wakhtigiiba baxay oo salaada subax waxay ku baxdaa cadceed soo baxa soo maaha isagoo ragcad tukaday midna u harsantaa cadceeddiiba soo baxday casarkiina isagoo ragcad tukaday ragcadihii salaadaee afartaa isagoo mid tukaday intii kalena u harsantay ayaa cadceeddiiba dhacday oo wakhtigeediiba baxay wuu sii dhammaystirayaa salaadiina qof soo gaadhay buu noqonayaa ee salaadiisaasina qadaan noqon maysa adaa'an bay noqonaysa sidaa awgeed baa waxaa xadiid kale ku soo aroortay idaa adraka axadukum sajdatan min salaati alcasri qabla an taqruba ashamsu falyutima salaatah salaaddiisa ha dhammaystiro oo ragcaddaa uu wakhtiga ka soo gaadhay mooye inta kalena wuu iska dhammaystiraya sidaasoo kale subaxana falyutima salaatahu waa tahay ee salaadihii kalena dee iyaguna waxa weeye la mid bay noqonayaanoo salaada casar iyo salaada maqribuun inshaa allahu xukunkani mid ku gaara maaha waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidkan xadiidkii hore aynu soo maray ee tilmaamaya wakhtiga salaada casar waa maa lam tasfara shamsu sidaa tilmaamayey wakhtiga isfiraarka cadceedu ama isbeddelka isbeddelaysa inta ka horaysa waa waqtulikhtiyaarka laakiin wakhtigii casarku wuu joogaa ilaa cadceeddu ay ka dhacayso oo wakhtigaa dambe sidaynu soo sheegnay waa waqtulidraar baa laydhaha qofkuna cudurdaar la'aan inuu salaada casar iska dibdhigo ilaa ay heerkaa gaadhaysaa uma bannaana oo waa kii rasuulku sala allahu calayhi wasalama taa ku sifaynaya salaada munaafiqa tilka salaatu lmunaafiq yarqubu shams xataa idaa kaanat bayna qarnay shaytaan ilaa aakhiri alxadiid waaya wakhtigii garanayoo qofku wuxuu ku soo haleelayaa hal ragcada jamaacadii ka waran jamaacada maxaa iyada lagu haleelayaa fadliga jamaacada yah markaad ragcad dhammaystiran ka soo gaadho jamaacadii mise wax ka yar aqwaal baa ku jirta laakiin sida raajixa ah wallaahu aclam ragcad ugu yaraan ragcad markaad ka soo gaadho ayaa fadligii jamaacada lagu haleelayaa qaala wuxuu ihi wa can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigaasi qaala inuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allah rasuulka ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaaluu odhanayo laa salaata bacda subxi laa salaata salaadi markaa ma jirta bacda subxi subaxa dabadi oo salaad la tukada lama ogola xataa tatluca ashamsu ilaa cadceeddu ay ka soo baxayso walaa salaata salaadina markaa ma jirta bacda alcasri casarka dabadi xataa taqiiba shamsu ilaa cadceeddu ay ka dhacaysa muttafaqun calayh oo nafyigaasi waa nafyun lisalaati sharciya salaaddii sharciga ahayd ayaa la nafiyayaa oo la diidaya wa lafdu muslimin lafdiga muslimna wuxuu ahaa laa salaata bacda salaati alfajri salaadi markaa ma jirto oo lagama dembaysiin kara salaada subax dabadeed salaad kale waxa weeye lalama iman karayo xadiidkani ikhwaani waxa uu ku saabsan yahay bayaanu shayin min awqaati nahyi can asalaa wakhtiyada salaadaha markaa laynoo diiday wax ka mid ah ayuu inoo caddaynayaa sheekhuna markuu soo arooriyey xaggaa hore baabkan qeybtiisa hore axaadiid ka warramaysa salaadaha wakhtiyadooda gaar ahaan kuwa faralka ah iyo sunnayaasha raacsan ayaa halkan wuxuu ku soo aroorinayaa axaadiid tilmaamaysa wakhtiyo salaada laysu diiday salaaddaa markaa laysu diiday wakhtiyadaana waa salaadaha markaa ee la yidhaahdo sunnayaasha mutlaqa ah ee iska sii daysan een sabab gaar iyo waxba lahayn ayaa looga jeeda salaadaha asbaab talena bal iyaga insha allahu tacaala waxay ahlulcilmigu ka yidhaahdeen wax ka mida waynu arki doonaa laba wakhti baa xadiidkani sheegaya wakhtiga koobaad waa salaada casar dabadeed ilaa qoraxdu ay maaragtay waa salaada subax dabadeed ilaa cadceeddu ay ka soo baxayso salaada subax dabadeed ilaa cadceeddu ay ka soo baxayso wakhtiga labaadna waa salaada casar dabadeed ilaa cadceeddu ay ka dhacayso waaya waxaa haddaba isweydiin leh ee nahyigani ma wuxuu ku saabsan yahay wakhtiga mise salaada qudheeda ayuu ku saabsan yahay sida raajixaa wuxuu ku saabsan yahay ee salaada oo qofkii salaadii subax tukaday salaad kale kama dambaysiin kara ilaa cadceeddu ay ka soo baxayso qofkii salaada casar tukaday salaad kale kama dambaysiinayo ilaa cadceeddu ay ka dhacayso hase ahaatee qofku haddaanu weli subxii ama casarkii tukan oo wakhtigii waabu joogaa laakiin weli muu tukan oo ama jamaacuu sugaya ama si kale ugu kaadinayaa wuu iska sii tukan karaa soo ma aragtid wuu iska sii hee tukan karaa allaahuma ilaa salaada subaxun mooyaane oo salaada subax iyada in laga horraysiin karo laba ragcadood oo maaragtay sunnaha fajriga ah ayaa soo aroortay oo salaad kale aan laga horraysiin karahayn taana waxaa tusinaya lafdigaa dambe laa salaata bacda salaati alfajri salaada subax salaad ka dambaynaysaa ma jirto goorma ayaa waxa weeye subxii goorma ayaa nahyigaasi uu zuulayaa uu meesha ka baxaya lafdigan inoo yaalaa xataa tatluca ashamsu ilaa cadceeddu ay ka soo baxayso ayuu markaa sheegaya sidaa awgeed baa ahlulcilmiga qaarkood oo bacdu shaaficiya ay ka mid yihiin waxay idhaahdeen mar alla marka quruska cadceedduu sidaa u soo baxo ayaa nahyigaasi meesha ka baxayaayoo salaaddii waa layska tukan karaa wakhtigaa markay gaadho laakiin sida ahlulcilmiga badidoodu ay ku tegeen cadceeddu waa inay soo baxdo isla markaana ay soo yaro dheeraato inteen leeg bay soo dheeraanaysaa xadiidka camar ibnu cabasa waxaa ku soo arooray fa ida irtafacat qiida rumxin aw rumxayni fasalli xadiidka muslim baa wariyey laakiin qeyd qadarka ama qeybtaa muslim ma warin laakiin axmed iyobaa markaa wariye abu daawuud iyo sanad saxiixa ku wariyey haa marka ay waxa weeye waran in leeg sida ishu markaa u muuqata waran ama laba waran in leeg markay dhulka ka soo yaro godo ayaa haddii allaba kuu roon yahay wakhtu nahyigaasi ku dhammaanaya waktigaasaa salaaddii la tukan karaya waa tahay haddii la qadarana ahlulcilmigu waxay idhaahdeen ilaa laba iyo toban daqiiqo adigu ilaa rubuc saaca meelahaah labaatan daqiiqo meelahaah ayaa waxa weeya iska noqonaysa marka cadceeddu ay soo yaro baxday ilaa labaatan daqiiqo meelaha ay soo jeeday kor usoo uga yaro kacda dhulka ayaa waktu nahyigii meesha uu ka baxaya lafdigan saxiixee inoo yaallaa waa xataa tatluca shamsu soo maaha lafdiyo kale waxaa ku soo arooray xataa tartafica ashamsu ilaa cadceeddu ay kor usoo kacdo ayaa ku soo arooray lafdi kale waxaa ku soo arooray xataa tashruqa ashamsu ilaa cadceeddu ay ka soo baxayso waxaa kaloo loo akhriya xataa tushriqa ashamsu ilaa cadceeddu ay ka ifayso ay waxoogay dee soo yaro dheeraanayso ahlulcilmiga qaarkoodna sida ibnu rajab alxambali oo kale in la dameeyo ayaaba xoojinaya in la fadxeeyo wuu daciifinaya xataa tushriqa in la akhriyo wuu leey ayaa fiican buu leeyay si riwaayaadka kale xataa tartafica ay u waafaqdo isku soo duuduuboo riwaayadaa ilaa ay soo baxdo waxaa la waafajinayaa riwaayaadkaa kale sheegaya ilaa ay soo dheeraato inta dheeraantuna waa intaa xadiidka camar ibnu cabasiya ay sheegayaan ilaa ay waxoogay soo yaro dheeraato oo muddada ay soo baxsanaato waa tahay waxaa kaloo iyaduna markaa baraarujin mudan wakhtiga cadceeddu ay soo baxayso iyo wakhtiga ay dhacayso waxaa markaa la ysugu diiday salaada iyada oo laga fogaanayo gaalada in laysku shabaho laysu eekaysiiyo waayo wuxuu rasuulku axaadiidta ku sheegay cadceeddu markaa marka ay dhacaysiyo markay soo baxaysaba inay ka soo baxda kuna dhacdo bayna qarnay shaydaan oo geesaha hareeraheeda sidaa shaydaanku uga taagayo wakhtigaana ay gaaladu u sujuudaan marka wuxuu markaa geesaha u taagayaa shaydaanku si gaaladaa cadceedda soo bixisteeda iyo dhicisteeda u sujuudaya cadceedda caabudaya sujuudda sujuuddoodaasi isaga ay ugu xasisho shaydaanka oo ay u noqdaan kuwo shaydaanka caabuday oo u sujuuday marka qofku ama arrintaasi inay jirta ha ogaada ama yaanu ogaanin si caamaa dadka mu'miniinta loogu diiday wakhtigaa inay haddii allaba kuu roon yahay tukadaan walahu waxaa kaloo u sugnaaday muslim walahu ay wali muslimin muslim waxaa u sugnaaday oo can cuqbata bni caamirin uu ka wariyey radia allaahu canhu iyo halaadu saacaatin saddex saacadood ama saddex waqti kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yanhaanaa mid naga reeba an nusalliya inaannu tukanno fiihinna dhexdooda iyo wa an naqbura inaannu xabaalna fiihinna dhexdooda mowtaanaa dadka naga dhintay waa qabaro oo calaa wasni facala maadigu waa sidaa qabara mudaaricuna wuxuu noqonayaa yaqburu ka qatala yaqtulu iyo yaqbiru ka daraba yadribu labadaa weji baa mudaariceeda ku bannaan maxay yihiin saddexdaas saacadood xiina tatlucu shamsu oo wakhtiga cadceeddu ay soo baxayso baasiqatan xaalo ay tahay mid soo baxaysa xataa tartafica ilaa ay kor usoo kacdo irtifaacii buu sheegayaa soo ma aragti waayahay baasiqatanna waa xaala mu'akida oo waa xaalo caamilkeeda adkaynaysa wa xiina yaquumu iyo marka uu istaagaayo qaa'imu dahiira hadhka digtiisa kii istaagaay xataa tasuula shamsu ilaa cadceeddu ay ka suulayso wa xiina tatadayafu mise taa quruu idiin qoraya cindaka yaa caliy taa waaxida soo maaha mise laba tood nuskhadda jartayna waa la qadarayaa uun ta muujisayna dee waabay muujisay soo maaha waayahay wa xiina tatadayafu iyo markay u iilanaysaa shamsu cadceeddu lilguruubi dhicitaan ay u iilinayso ay sii dhacayso ilaa ay ka dhacayso qaala wuxuu uhi walxukmu thaanii xukumka labaad cinda shaaficiyi shaafici agtiisuu ahaaday min xadiidi abi hurayrata xadiidka abi hurayre xaala uu ka mid yahay radia allaahu canhu rabbi raalliha ka noqdee bisanadin daciifin buu ku wariyey wasaada waxaan u kordhiy ilaa yowma aljumucati maalinka jumca mooyaane maalinka jimce mooyaane markaa xukumka labaad ee uu sheegayaa waa arrinka ku saabsan in salaada layska nahiyey wakhtigaa markaa cadceeddu ay xagga sare taagan tahay ilaa ay ka suulayso kaasuu xukumka labaad uga jeeda wakada kaasoo kale ayuu ahaaday liabi daawuuda wakadaa sidaasoo kale liabi daawuuda abi daawuud buu u sugnaaday can abi qataadata abi qataada alansaari xaalo uu laga wariyey naxwuhu xadiidkaa hore mid shabaha xadiidkaa hore mid shabaha waaya oo xadiidkaa markaa dambe abu qataada ee abu daawuud uu wariyey lafdigiisu wuxuu ahaa عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلى يوم الجمعة وقال إن جهنم تزجر إلى يوم الجمعة wakhtigaa maalinta badhaheeda ama xaggaa saraacdeedu ay taagan tahay ee dhinacnaba aanay u ilan salaadda rasuulku u karaahiyeystay maalinka jimcaha mooyaane maalinka jimcaha wuxuu yidhi jahannama waxaanuu yidhi jahannamaa la shidaa maalmaha kaloo dhan maalinka jumco mooyaane marka maalinka jumco ayuunbaan la shidahayn sidaa awgeed maalinka jumco waa la yska tukan karaa bay noqonaysa isku soo duuduuboo xadiidkaa hore muslim baa wariye xadiidka abi hurayre ee uu wariyey alimaamu shaafici calayhi raxmat ullah waa xadiid daciifa weeye waxaa sanadkiisa ku jira ibraahim ibnu muxamed nin la yidhaahdo ibnu abi yaxya alaslami ya ayaa sanadkiisa ku jira waxay ahlulcilmigu idhaahdeen markaa kadib iyo been bay u nisbeeyey waxaa kaloo sanadkiisa ku jira isxaaq ibnu cabdillaah ibnu abi farwa isna waa matruuk sidaa awgeed xadiidkaasi waa daciifun jiddan in lam yakun mawduucanba xadiidkan dambe ee abi qataada alansaari laga warinaya isaguna waa xadiid daciifa weeye waxaa ku sugan laba cilo waa mida leyth ibnu abi sulaym baa sanadkiisa ku jira wa huwa daciifun waa ta labaada inqitaac baa ku jira oo waxaa ka warinaya abu qataada nin la odhan jira abulkhayl abulkhaliil abulkhaliil nin la ydhaahdo ayaa ka warinaya abulkhaliilkaasina waxba kama maqal baa la yidhi ee abiqataada waxba kama maqal sidaa awgeed baa waa munqaic waay intaynaan markaa masalada uu u soo qaatay axaadiidtaa dambe gaadhin xadiidkaa hore cuqba ibnu caamir wuxuu isna tilmaamayaa wakhtiyadaa salaadaha la yska nahiyey saddex wakhti baanu tilmaamayaa marka awqaatu nahyi haddii la kala maaragtay la balballaadhiyana waa shan sida axaadiidta ku soo aroortay haddii la ysku soo ururiyana waa saddex weeyi waa salaadda casar marka la tukado dabadeed ilaa cadceeddu ay ka dhacayso hal wakhti dheh salaadda subax marka la tukado dabadeed ilaa ay cadceeddu ka soo baxayso u xoogay ay ka soo yaro cararayso iyo markay halkaa hadhka digtiisa taagan tahay ilaa ay ka iilanayso soo ma aragtid haddii la sii balballaadhiyana shan baa laga dhigi karaa oo laba wakhti oo dheeraadaa ku soo baxayo oo salaada casar dabadeed ilaa cadceedu dhicitaan ay ku dhowaanayso soo ma aragtid wakhtigaa laga bilaabo ilaa ay ka dhacayso salaada subax waxa weeye dabadeed ilaa cadceedu ay ka soo baxayso soo bixisteeda laga bilaabo ilaa ay waxoogay hee ka soo yaro cararayso oo kor ay u soo kacayso waa tahay xadiidkaa waxiina yaquumu qaa'imu dahiira sheegaaya waxaan maaragtay dahiirada istaagaya waa maxay waa cadceedda qudheeda waqaa'imu dahiraha waxaa looga jeedaa qiyaamu shamsi waqta zawaal cadceedda halkaa asra istaagaysaa looga jeeda oo sideedaba cadceeddu dee siday u soo socoto waata halkan sare soo marta soo maaha ya waxay ahlulcilmigu idhaahdeen horta marnaba cadceed isma taagto isma hee taagtee way socotaa laakiin halkaa markay ku beegan tahay qofku hadduu aada ugu fiirsado aada u eego wuxuu isohanaya wallaahi way taagantah maba socotaa ayuu isohanaya sidaasaa markaa qaa'imu dahira loogu bixiyey oo kaa harhka digtiisa istaagayaa waa cadceeddi weeyi fuqahaduna waxay tilmaameen wakhtigaa cadceeddu halkaa ay ku beegan tahay inuu yahay wakhti aad iyo aad iyo aad u yar ilaa ay qaarkood yidhaahdeen waa inta faatixada la akhriyayo in leegba ya faatixada inta la akhriyayo in leeg qaarkoodna ay yidhaahdeen waa ilaa shan daqiiqo meelaha qaarna waabay ka sii yareeyeenoo ahlulcilmiga qaarkood oo baxsiyey waxay idhaahdeen waa saddex daqiiqo oo keliyaba intay halkaa ku beeganta soo ma aragtid inta ay bartaa ku beeganta marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa wakhtigaasi inuu yahay wakhti aad iyo aada u kooban waa wakhti aan salaad dhammaystiranba lala iman karin xataa soo ma aragtid way suuro geli kartaa salaadda in la bilaabo laakiin dee wakhti salaad la dhammayn karaba maaha wakhti salaad la dhammayn karo maaha taasi waa taa weeye axaadiidtani waxaa walaalayaal laga qaadanayaa kolkaa sunanta mutlaqa ah inaan wakhtiyada caynkaasi ah loola qastahayn oo aan lala imanahayn waxaad ka warantaa salaadihii asbaabta lahaa balada ka warran salaadihii asbaabta lahaa balada ka warran salaadaha dawaatul asbaabka la ydhaahdo oo sida salaada taxiyatulmasjidka oda ragcadood ee weyse qaadashada ka dambeeya salaada kusuufka salaatuljanaazah waa yahay salaatulistihaara iyo waxyaabaha la midkaa way fara badan yihiine iyo ragcatay tawaaf iyo salaadaha dawaaatulasbaab baa laydhaha wakhtiyadan awqaatu annahyiga ma lala iman karaa mise lalama iman karo laba qowl bay ahlulcilmigu ku leeyihin qowlka raajixa ahi wuxuu yahay masaladan waa qowlka shaaficiyadu ay qabaan oo ah in lala iman karo yaah waa lala iman karaa waana riwaaya can ilimaam axmed xanaabilada qayb ka mida ayaana markaa rajaxday oo uu ka mid yahay sheekh islaam ibnu taymiya iyo caalimkii ardaygiisa ibnulqayim la odhan jiray qowlkaasi ayaa xoog badan min xaysu addaliil sidaa awgeed baa wakhtiyadaa wuxun baan lala iman ahayn sunanka mudlaqa laakiin salaadaha dawaatul asbaabka ah waa lala iman karaa waxyaabaha loo xujaystay waxaa ka mid ah cumuumkan markaa sheegaya inaan wakhtiyadaa salaadaha lala iman waxaa galay takhsiis baa galay takhsiisyadaasoo weliba qaarkood la isla ogol yahay takhsiisyada galay waxaa ka mida man nasiya salaatan falyusaliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ilaa dalik man naama can salaatin aw nasiyaha qofka salaad ka seexda ama iloobabaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam atukada marka uu xasuusto ka hurdee ka seexdayna uu soo tooso kafaaro kale ma laha taa mooyaane marka haddii qofkii uu salaaddii ka seexdo uu wakhtiyadaa nahyiga waxa weeye dabadeeta uu tooso ama salaaddii buu iloobay wakhtiyadaa nahyiga ayuu xasuustay dee wuu tukanayaa wuu tukanayaa sidaasoo kale adilo kalea jirta oo ku soo aroortay salaad waxa weeye lala iman kara wakhtiyadaa nahyiga waaye oo qaarkood markaa kitaabka insha allahu tacaala aynu ku arki doonno waxaa ka mid a waxyaabaha ay xujaysteen xadiidka labada ragcadood ee dawaafka ka warramaya ee aynu arki doonno marka calaa kulli xaal cumuumaadka ku soo arooray salaadaha dawaatul asbaabka ah marka lasoo duuduubo cumuumuad umaama cumuumuadka ku soo arooray ya waxa weeye takhsiis ma gelin ya qaarkoodoo la ysku haya marka laga tago takhsiis ma gelin laakiin cumuumaadkan awqaatu nahyiga salaadaha la ysugu diiday takhsiis baa galay qaacidada usuuliga ahina waxay tahay alcaamu aladii lam yadkulhu takhsiisu muqadamun cala alcaami aladii dakhalahu takhsiisu alcaamu aladii lam yadkulhu takhsiisu muqadamun cala alcaami aladii dakhalahu takhsiisu caamka aanu takhsiisku gelin caam markaa cumuumka maxfuudka la yidhaahda ah yaah ee wax takhsiisi aanu gelin kaasaa laga hormarinayaa caamka takhsiisku uu gala ee waxyaabaha qaar laga reebay soo ma aragtid sidaa awgeed baa cumuumaadka sheegaya salaadaha dawaatul asbaabka in wakhti kasta la gudan karo cumuumaadka sheegaya ayaa laga horraysiinayaa cumuumaadka sheegaya wakhtiyadan inaan salaada la gudan karin soo ma aragtid qowlkaasaa markaa waxa weeye raajixa waa mas'ala waxaa kaloo aynu intaa raacinaynaa axaadiidtaa dambe waxay ka soo reebtay maalinka jumcaha su-aashu markaa waxay tahay maalinka jumce wakhtigaa wakhtulistiwaaga ma la tukan karaa mise lama tukan karo yacnii qofkii dee masaajidka isaga soo galay taxiyatulmasjidkii wuu la iman karaa ama wakhtulistiwaa ha noqoto ama heh yaanay noqonine laakiin qofkii iska sii fadhiyey isagoo aan masaajidkaba soo gelini ma iska tukan karaayoo sunan mutlaqah waxa weeye ma iska wadi karaa oo ma iskala iman karaa ma iskala iman karaa ilaa imaamku waxa weeye uu khudbadda bilaabayo axaadiidtan xadiidka abi hurayre shaafici wariye xadiidka abu daawuud wariye abi qataada iyo waxaynu nidhi waa daciif waxaana ahlulcilmigu idhaahdeen wallaahu aclam wax markaa saxiixoo sariix ku ah oo ku cadina ma soo aroorin sidaa awgeed baa bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen maya eh macaal jimcaha qudhiisa maalmaha kalunbuu la mid yahay oo wakhtigaa lama tukan karo bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen maya maalinka jumcuhu waa mustahnan oo waa laga soo reebaya wakhtigaa maaragtay wakhtulistiwaaga waa layska tukan karaa isaga yaa waa layska tukan karaa marka qaarkood waxay maaragtay idhaahdeen axaadiidtan dhowrka ah ee ku soo aroortay baa isxoojinayso oo laga qaadanaya laakiin arrintaasi wallaahu aclam waa maaragtay baciid ahlucilmiga qaarkoodna xadiid bay markaa sheegeen laga qaadan kara arrintaa xadiidkaasi waa xadiidkii tilmaamayay qofka intuu masaajidka yimaado calaa macna alxadiid dabadeetana dee maaragtay iska sii tukada maa kutiba lahu sidaa tilmaamayay aa ma soo dahaaro qaato masaajidka ma yimaado cadar ma soo taabto oo dabeeta masaajidka ma yimaado oo ma tukada waxa weeye wixii loo qoray ilaa imaamku uu ka soo baxa ayuu tilmaamayay marka waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen waxaa xadiidkaa laga qaadanaya ilaa ilaa inta imaamku ka soo baxaayo qofku inuu iska tukan karo laakiin wallaahu aclam waxaad mooddaa xadiidkaasi inaanu masaladaa loo deliishanayo ku caddayn sida muuqata kuma cadda sidaasoo tahay saaxibu minxati alcallaamku xadiidkaanu sheegayna ma soo aroorinayo laakiin wuxuu leeyahay sida raajixa maalinta jumcaha waa laga soo reebaya oo macaal waqtulistiwaaga waa la yska tukan karaa waxyaabuhu soo aroorinayana waxaa ka mid ah dadku dee masaajidkay had iyo jeer soo gelayaan masaajidkina dee had iyo jeer waa dhisma soo maaha waa iska harhkaa markaa qofki waxaa dhici karta inuu iska cibaadaysto o salaada maaragtay iskaga celceshada inuu u baahdo haddii la ydhaha wakhtigaa iska ilaaliyo kolba dabadda u boodo eeg cadceed inay halkii taagan tahay iyo in kalena taasi waxa weeye dhib iyo maaragtay waxay ku keeni kartaa culays bay qofkii ku noqon kartaa sidaa awgeed baa xarajka iyo dhibaatadaas si looga badbaado maalintaasi waa mustathnan buu rajaxayaa wallaahu aclam qaala wuxuu ihi wacan jubayr ibni mucimin xadiidkaa intaynaan bilaabin arrinta xadiidkaa cuqba ibni caamir ku soo aroortay ee saddexdaas saacadood inaan la is aasahayn iyaduna waxa weeyaan waa maaragtay mid laga qaadanayo in wakhtiyada aaska la yska ilaaliyo waayo nahyigaasa ku soo arooray mar haddii nahyi ku soo arooray xadiidkuna muslimkaba uu ku jiruu saxiix yahay waa inaan wakhtiyadaa la ys aasin waa in loo yara kaadiyo ilaa inta cadceedu ka dhacayso markay sii dhacayso waa in loo yar kaadiyo intay ka dhacayso godka ka gelayso ya wakhtigaa istiwaagu haddii ay ku soo beegantana waa in loo yar kaadiyo waaba daqiiqada saynu sheegay markay soo baxaysana waa in loo yar kaadiyo iyaduna wakhti iska kooban ilaa ay ka soo yar baxayso wahaakada wacan jubayr ibni mudcimin radia allaahu canhu masalada haddaad doonaysa inaad waxoogay faahfaahin ka heshana waxaad u noqotaa axkaamu ljanaa'iska alimaamu alalbaaniyu defnigi iyo markuu waxyaabaha la xidhiidha ka warramaayo halkaasu waxa weeye kaga warramayaa arrintaas weliba inaanay bannaanayn wixii daruura keensata mooyaane ayaanu ku sheegayaa qolyaha qaar ama ahlulcilmiga qaar oo ta'wiil markaa waxoogay fog ta'wiilo kala duwan halkaa xadiidka maaragtay ku awilayna aad iyo aad buu u radiyaya wacan jubayr ibni mucimin radia allaahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi waa jubayr ibnu lmucim ibnu cadiyi alqurashi annawfali radia allaahu canhu saxaabigii caalimka markaa ku ahaa ansaabta carabtayo qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama yaa banii cabdi manaaf wareer cabdilmanaaf ow laa tamnacuu ha u diidina axadan axadnaba ha u diidin axadkaasoo daafa dawaafay bihaada lbeyti beytkan beytulxaraamka oo wasallaa tukada ayata saacatin saacad alla saacaddii shaa uu doono min leylin habeena u nahaarin ama maalina ha u diidina rawaahu lkhamsatu shantaa wariyey wasaxaxahu waxaana saxiixiya tirmidiyu tirmidi baa saxiixiyey iyo wabnu xibbaana ibnu xibbaan ayaa saxiixiyey waa tahay xadiidkan takhriijkiisa haddaynu ka horayno waa xadiis saxiixa weeye ee cabdimanaafkanuu rasuulku u yeedhay ama qoladan reer cabdimanaaf ee uu u dhawaaqayna waxa weeye waa reer cabdimanaaf ibnu qusay waay waxaanu ahaa markaa awowgii saddexaad ee rasuulka sala allahu alay wasalam cabdimanaafkaas waay haashim baa ina cabdimanaaf ahaa maxamed ibn cabdillahi bn cabdilmualib ibn cabdilmualib ibn haashim ibn cabdimanaaf ibnu qusay ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacab saasoo ah ma garata sababta uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyaga ugu dhawaaqayaana ama reerkaana waxay ahaayeen quraysh jilibkii haddii allaba kuu roonye ugu sharafta badnaa madaxdii quraysheed baanay ahaayeen had iyo jeerna ka warhaynta iyo ilaalinta beytulxaraamka iyagaa gacanta ku hayay sida siqaayada iyo waxyaabaha la midka ah sidaasuu markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu dhawaaqay waxaa kaloo dhici karta inuu markaa rasuulku ogaa calayhi salaatu wasalaam inay markaa madax qoladaa ka mid ah ay jiri doonaan oo dadka dee sii xukumi doona oo sii maamuli doonaa waay saxaabigan jubayr ibnu mudcimna isagoo qudhiisu reer cabdimanaaf buu ka mid yahay aabbihiisaa markaa mudcimna waa ninkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar magan geliyey ee xadiidka markaa marka rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam ha u diidina axad beytkaa dawaafaya oo tukanaya saacad alla saacaduu doono habeen iyo maalin afar iyo labaatanka saacadood tuu doono macnuu wuxuu noqonayaa inuu waxa weeye beytku mar walba iska furaado oo afar iyo labaatanka saacadoodba uu iska furaado markuu doono qofkii doona uu soo galo oo uu dawaafo oo labadii ragcadood ee ragcatay dawaaf la odhan jirayna uu tukado soo ma aragtid ee waxaanay ahlulcilmigu idhaahdeen dadka markaa ka mas-uulka ah haddii allaba kuu ron yahay baytulxaraamku sidaasay u hoggaansameen oy ku camalfaleen oo afar iyo labaatanka saacadoodba uu iska furan yihi afar iyo labaatanka saacadood laba xidho uu iska furan yihi qofkii doonaa dawaafaya kii doonaa ku tukanaya wakaa kii doonaa ku cibaadaysanaya maxay saa u samaynayaa camalan bi hada alxadiid xadiidkan iyagoo ku camalfalay waxaa laga qaadanayaa xadiidkan ikhwaani labada ragcadood ee ragcatay dawaaf la ydhaahdo goortii la doono in la tukan karo ama wakhtiyada awqaatu nahyiga ah ku beeganto awqaatu nahyiga aynu soo maray ama ayaanay ku beegmin goor alla goortii la doono ayaa la tukan karaa sida saxiixa ana salaada markaa xadiidku uu sheegaya la tukan karayaa ama salaada la sheegaya waa ragcatay dawaafka ah sida lafdi kale uu sheegayo laa tamnacu axada yatuufu bi hada albeyt wa yusalli ayata saacatin shaa min leylin aw nahaar sidaasna waa sida bacdu ahlilcilmi ay mareen ee saxiixa jamaaco ahlulcilmiga ka mid ah ayaa waxay iyagu mareen waa sidana madhabka shaaficiyadana ka caanka ah ee mashhuurka ka ahe waxay mareen labada ragcadood ee dawaafkoo keliya ee xadiidkani markaa kuma khaas aha ee waa salaad oo dhan weeye sidaa awgeed baa waxay idhaahdeen wakhtiyadan markaa awqaatu nahyi ee salaadaha laysu diiday waxaa laga soo reebayaa maka qofkii maka joogay isaga waa laga soo reebayaa oo saacadduu doono ayuu iska tukan karaa bay idhaahdeen laakiin sida raajixa ahi waa sidaa hore weeyo wax maaragta maka xukum gaara u yeelayaa ma soo aroorin ragcadda labada ragcadood ee ragcaytay dawaafka mooyaane amaa xadiidka ay qabsadeen ee sheegaya laa salaata bacda subxi xataa tatluca ashamsu walaa bacda alcasri xataa taqruba ashamsu ilaa bimakkata ilaa bimakkata xadiidka saa sheegaya waa xadiid daciif ah cilooyin dhowra ayaana ku sugan waayahay sidaasoy tahay walaalayaal waxa fiican salaadaha dawaatul asbaabka qudhooda haddii qofka aanay dhaafahayn ama wakhtigu aanu ka baxahayn ama wax dee maaragtay degdeg oo kale iyo wax la mida aanay ahayn inuu iska sugo iyaga qudhooda awqaatu nahyiga uu weydaariyo ayaa fiican sidaasaana ka asaxday saxaabada qaarkood oo xataa ragcatay dawaafkan aynu sheegayno ee inay yaro dibdhigeen ayaa ka soo aroortay ibnu cumar iyo almiswar ibnu makhrama saxaabigii la odhan jiray iyo mucaad ibnu cafraa iyo sida ibnu abi shaybaba uu ka soo raray saxaabadaasay ka soo aroortay qudhooda inay dibdhigen taasi markaa waxay tusinaysaa xataa salaadaha dawaatul asbaabka haddaanay qofka markaa dhaafahayn in maaragtay waxa weeyaan uu yaro dibdhiga inay fiican tahay qaala wuxuu ihi wa can ibni cumara radia allaahu canhuma can inabiyi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala annahu qaala nebigu inuu yihi ashafaqu shaacu ashafaqu shafaqu alxumratu casaanka weeye rawaahu taara quطniyu taara quطni baa wariye wa saxaxa ibnu khusaymata ibnu khusayma waxa uu saxiixiyey iyo wakayruhu kayrkiiba waqafahu mowquufnimadiisa inuu mowquuf yahay xadiidkanina markaa sida ahlulcilmi badane ay tilmaameen rasuulka calayhi salaatu wasalaam kama asixin mowquufun cala bni cumara cabdilaahi bni cumar buu mowquuf ku yahay ahlulcilmiga qaarkood waxay tilmaameen sida beehaqi oo kale iyo ibnu cumar buu markaa sanad saxiixa kaga soo arooray laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam in loo rafciyaa iyadu waxa weeyaan markaa ma sugna ma sugna ahlulcilmiga badidooduna waxay markaa ku fasiraan shafaqan marka uu meesha ka baxo salaaddii cisha ay soo gelayso inta uu joogana wakhtigii maqhribku joogay aynu axaadiidta ku soo maray maa lam yaqibi shafaqu yaa ahlulcilmiga badidoodu waxay ku fasiraan waa casaankay yidhahdeen shafaqaasi waa casaankan waxa weeye cadceeddii dhacday casaankeedii weli uu meesha ka sii muuqdo taana waxay u qabsadeen luuqada carabiga oo a'immada luuqadu markaa waxay idhaahdeen shafaqa waxaa la idhahda xumrada iyo casaanka aad baana a'immada luuqada looga soo aroori waxaa kaloo qaarkood ay u qabsadeen xadiidkii an nucmaan ibnu bashiir ee uu tilmaamayey inuu yidhi ana aclamu ana aclamu annaasi biwaqti haadihi asalaa biwaqti haadihi salaa oo salaada cishaay markaa u jeedo salaat alcishaa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yusaliiha lisuquuطi alqamari lihaalihatin ma garata wuxuu markaa tilmaamay saxaabigaasi inuu aad dadka ugu aqoon badan yahay oo aad u garanayo wakhtigii rasuulku tukan jiray calayhi salaatu wasalaam salaadda cishaay wuxuu ihi salaadda cishaay wuxuu tukan jiray dayaxa bil saddexdaahi markuu dhaco dayaxa bil saddexdaahi marka u dhaco dayaxa bil saddexdaahi waxa la yaqaana dee halkaasuu istaagaa soo maha isla markabana uu dhacaa markaa wakhtiga uu dhacaa waxa weeye waa wakhtigan haddii allaba kuu roon yahay cishaayigu uu markaa joogo markaa sida raajixi waa sida laakiin ahlucilmiga qaarkood baa waxay ku fasireenba shafaqa inuu yahay shaacaasi cas caddaanka ka sii dambeeya inuu yahay ayay qaarkood waxa weeye ku fasireen saxaabada qaar baana waxa weeye uu ka asaxay tafsiirkaasi laakiin adigu calaa kulli xaal waa laga xoog badan yahay oo sida mashhuurka ahi sidaa hore weeye qaala wcan ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam alfajru waagu fajraani laba waa weeye waagu waa laba waa fajrun waayoo yuxarimu xarimaa aacama cuntada xaaraaneeya wa taxilu oo ay xalaalowda fiihi dhexdiisa asalaatu salaaduna ay xalaaloobayso iyo wa fajrun waayoo taxrumu ay xaaraan noqonayso fiihi dhexdiisa asalaatu salaadu ay salaatu subxi salaada subax baa loo jeedaa tafsiirkaasi waa min alxaafidi calayhi raxmat ullah xaafidka xaggiisa ayuu ka ahaaday ey salaatu subxi baa loo jeeda wayaxilu fiihi oo uu dhexdiisa xalaal noqonaya acam cuntaduna ay xalaal noqonaysa rawaahu ibnu khusaymata ibnu khusayma wariye iyo walxaakimu xaakim wa saxaxaha way saxiixiyeen way saxiixiyeen xadiidka markaa waxoogay sanadkiisa dacfi baa ku sugan oo inuu mawquuf yahay baa lagu cileeyey laakiin kan soo socda qudhiisa ayay iskarabsanayaanoo ay isxoojinayaan walilxaakimi xaakim buu u sugnaaday fii xadiidi jaabirin xadiidka jaabir isagoo ku dhex sugan radia allahu canhu iyo naxwuhu kaa hora mid la mid ah oo macnihii shabaha wa zaada waxaanu ku kordhiyey fi ladii waaga yuxarimu xarimaya acaama cuntada inahu isagu yadhabu uu taga mustaiilan xaala uu yahay mid ku isku dhererinaya oo ku baahaya fi lufuqi jihada jihada ayuu sidaa ugu waxa weeye faafaya wa fil aakhari ka kalena wuxuu ka yidhi innahu isagu kadanabi sirxaani waa sida dabada yeygoo kale sida dabada yeyga oo kale weeye oo yeygu dabada sidaasuu u taagaa xagga saraanay waxaa la yidhi waxa weeye u dhogor badantay xagga saray markaa dhogor fara badan ku leedo saasay u muuqata markaa waagaasi saasuu isu qotomiya isu soo duuduubo xadiidkan dambena dacfi baa ku jira oo inuu mursal yahayba ahlulcilmiga qaarkood ay tilmaameen sidaasuu raajix ku yahay bay yidhaahdeen wallaahu aclam sida bayhaqi oo kaliya uu tilmaamayo laakiin adigu labada xadiid way isu markhaati kacayaan mowduuca ay ku saabsan yihiinna waa labadan waa labadan waa iyo farqiyada u dhexeeya ya si aanay dadka waxa weeyaan maaragta uga qaldamin labadaa waa ka hore oog beenaalay soomaalidu yidhaahdaan waaba yaqaanaanba oog beenaa la yidhahdaan waa alfajru alkaadib ka dambana waa alfajru saadiq weeye markaa ka hore waa caadi u dilaacaya maaha eh waa iftiin yaroo kor u baxayo oo waagii la moodi karo laakiin aan ahayn ma fahante ka dambaana waa alfajru saadiqi oo isagu waxa weeyaan maaragtay marka uu yimaado dee waagii baa sidaa ku baraya maxay ku kala duwan yihiin kaa hore bidhaan ahaan way u kala duwanyihinoo kaa hore kor buu isu taagaya mana soo taraya eh marka dambe wuu baaba'ayaa meeshuu ka baxaya oo iska midowbaa haddana soo noqonaya soo ma aragta muddaana la joogayaa saacad wax yarla ayaa la joogaya kolkaasuu waagii dambe baryaya laakiin kaa dambe isagu sidaa isuma taagee sidaasuu waxa weeye jihada sidaasuu ugu faafaa oo waqooyi laga bilaabo ilaa koonfur ayuu sidaa isagu isu dheraraya waaye waa ta kale isagu ma naaqusaya dee wuu soo tarayaayo kolba iftiinkiibaa soo taraya oo soo taraya ilaa waagi caadi hee uu uga beryo axkaamtana dee way ku kala duwan yihiinoo kaa hore haddii la arka weli waa habeen oo qofkii waxa weeye soomaayey waxyaabihii markaa qofka saa'imkaa aan loo ogolayn oo dhamm way isaga bannaanyihin hadday cunto noqoto iyo hadday cabis noqoto iyo hadday waxyaabihii kala noqotaba waa u jaais soo ma aragta salaatuleyshi qofku wuu iska tukan karaa waxa weeyaan maaragta laakiin kan dambe dee isagu waa ka waxa weeye cuntadii lagu joojinayo ee salaadii subax wakhtigeedu kusoo galaayo ee axkaamta waxa weeyaan maaragta maalintu ay ku tacalluqaysa weeye kala farqinta labadaa labadaa waa la kala farqinaayo axaadiidtan hadda halkan uu sheekhu inoogu qoray oo keligii kumay soo aroorin axaadiid kale oo bukhaariga iyo muslimka ku soo aroortay baa ku sugan ya oo waxaaba ka mid ah xadiidka samura ibnu jundub laa yaguranna axadakum nidaau bilaalin min asaxuur walaa hada albayaadu xataa yastatiira wa fii riwaayati walaa hada albayaadu xataa yabduwa alfajru aw qaala xataa yanfajira alfajru xadiidka muslimku warinayo wakadalika xadiidka ibnu mascuud ee bukhaari iyo muslimba ay wariyeen marka axaadiid kale oo saxiixa ku soo aroortay ayaa sidaa labada waa u kala farqinaysa labada waana markaa waa inaan la ysku qaldin weeye kaa hore ee ogbeenaalaha la ydhaahdaa qiyaastii wakhtiyadan adaan aadaanka hore la adimo ayuu maaragtay ku beegan yahay qaala wuxuu uhi wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam afdalu lacmaali camallada ka ugu fadli badani alsalaatu waa salaada oo fii awali waqtiha waqtigeeda ugu horeeya la tukado rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariye walxaakimu xaakimna uu wariye wa saxaxaahu labadooduba way saxiixiyeen halkaa uu sheekhu yidhi tirmidi baa wariyey waxoogay waxay idhaahdeen lafdigaa fii awali waqtiha tirmidi kuma warin tirmidi hee kuma warin waaya qaala wuxuu ihi wa asluhu asalkiisuna fi saxiixayni saxiixaynka ayuu ku jira xadiidkani waa xadiidkii ibnu mascuud ee caanka ahaa xadiidta cumdaana ka mid ahaa ayu lacmaali afdalu rasuulka uu weydiiyey calayhi asalaatu wasalaam camallada keebaa ugu fadli badan dabadeetana uu yihi asalaatu calaa waqtiha alsalaatu calaa waqtiha iyo alsalaatu fii waqtiha iyo alfaadaasaa saxiixa ku soo aroorta laakiin hadda xadiidkan ee xaakimiyo ay wariyeen ziyaadada uu la gaarka yahay waa fii awali waqtiha awali waqtiha waqtigeeda uga horeeya awalkaa weeye waana ahlucilmiga qaarkood tilmaameen ziyaadadaa waxaa la gaar noqday caliy bnu xafsi ninka la idhaahdo ayaa shucbo kala gaar noqday ha ruwaadda kale aadka u badan ee faraha badan ee saxiixaynka iyo meelaha iyo keyrkoodba ku soo aroortay waxay wariyeen calaa waqtiha iyo waxaa la midka ah awal may warin ninkaasaa la gaar noqday ninkaasina waa hiqa weeye sidaa awgeed baa ahlucilmiga qaarkoodna ay idhaahdeen waa shaad lafdigaasi qaarkoodna ay idhaahdeen maya eh waxba shaad maahae waa ziyaadatu hiqa weeye waa maqbuula si kastaba ha ahaatee wuxuu xadiidku sheegayaa ee salaadaha wakhtiga ugu horeeya in la tukadaa inay fadli badan tahay arrintaasina waa min baabi almusaaracati ila alkhayraat wa asbaabi almakfira waxay markaas soo gelaysaa in khayrka loo degdego mar alla markay salaadda wakhtigeeduu yimaado in loo dhaqsado loo degdego waaya waxaana laga soo reebayaa in salaadda cishaayo aynu soo maray iyo duhurka markaa ibraad in la sameeyo ayuunbaa laga soo reebaya wixii kale in xagga hore laga tukada ayaa fiican ahlulcilmiga qaarkood waxay idhaahdeen xataa haddii la idhaahdo awalkaasi ma sugna xataa haddii la idhaahdo lafdiga sheegaya alsalaatu calaa waqtiha calaadaa sheegaya laga qaadanaya wakhtiga ugu horeeya inuu fadli badan yahi waayo xarafkaa calaa isticlaa buu tusinaya isticlaagaana macnihiisu wuxuu noqonayaa alisticlaau calaa jamiici alwaqti yacnii wakhtiga oo dhan haddii allaba kuu roon yahay in maaragtay laga kor noqdo marka wuxuu tilmaamayaa in wakhtiga xaggiisa hore salaada la guto sidaa ay ku fadli badan tahay masale kale waxay tahay oo xadiidkan ku tacalluqdo muhiimi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey afdalu acmaal camallada waxaa ugu fadli badan marba waxbuu ku jawaabay markana salaatu calaa waqtiha buu ku jawaabay marar kale iimaanun bilaahi buu yidhi kolkaasuu sii waday sidee axaadiidtaa la mooda inay iska hor imanaysa laysu waafajinaya ahlucilmiga qaarkood waxay idhaahdeen waxaa la qadarayaa min horta aliimaanu bilaahi xadiidka sheegaaya rumaynta ilaahay la rumeeyo wax ka fadli badan inaanu jirna taasi iyadu waa maxalu itifaaq waxba kama fadli badna dee waa waajibaadka layna saare waxa ugu horeeya rumaynta ilahay la rumaynayo soo maha waxyaabahan kale culimmada qaarkood waxay idhaahdeen min baa la qadaraya macni waa min afdali ilacmaam baa macnuu noqonaya haddii sidaa la ydhahdana ishkaal ma leh laakiin jawaabta labaad oo sheekha alabasaamkuna uu odhanaya iyadaa fiican waa in la idhaahdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar walba ama xaaladii xaaladba ciddaa weydiisa wixii aslaxu ah ama u fiican buu ku jawaabay haa oo qofba waxbaa dee u fadli badan oo tusaale ahaan qofka geesiga ah ee markaa fiican ee dagaalkiiyo waxaa ku fiican jihaadkiibaa u fadli badan kii deeqsiga ahaa ee maalqabeenka ah ee wax haystay sadaqadiibaa u fadli badan kii fahamka wanaagsanaaya haddii allaba kuu roye cilmiga si wanaagsan u fahmaayey ee faafin karaaye cilmiga inuu dalbo dalabulcilmigiibaa u fadli badan markaa calaa kulli xaal qof walba wixii nisbadiisa ama xaaladiisa isaga wixii u wanaagsan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa u sheegaayey sidaana waa layidhi وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول أول الوقت وقتك حقي سهر رضوان الله راليها شهى اللوي وأوسطه برتن كيسنا رحمة الله رحمة إلهي وي وآخره حقي سدمنا عفو الله عفو إلهي وي أخرجه طار قطني طار قطني باصو صاري بسند ضعيف جدا سند آدي ضعيفه أيوك صو صاري سند كان وحكو سغان إبراهيم بن زكريا نين لا يراهده waxay ahlulcilmigu idhaahdeen markaa waa majhuul abaatiilna wuu wariyaa yaah oo ibnu cadi waa ka odhanaya xadatha can ihiqaati bilbawaatil ibnu xibbaanna waxa weeye waabu tuhmay qaala wuxuu ihi welitirmidiyi tirmidi waxa u sugnaaday min xadiidi ibni cumara xadiidka ibnu cumar xaala uu yahay naxwuhu kaa mid shabaha duuna alawsati awsadkaa isagoon wadan wa huwa daciifun aydan isna sidoo kale waa daciif daciifba wuu ka sii daranya waa mawduucba mawduuc weeye yacquub ibnu weliyd nin la idhaahdo oo ay culimmadu yidhaahdeen kadaab wadaacu ahaa ayaa sanadkiisa ku jira yaah markaa xadiidkaa dambana isna waa mawduuc xadiidtani mar haddaanay asixin waxa weeye wax xukuna laga qaadan maayo ayeeshee horeynu u soo marray salaadda marka ay soo gasho in hore loo tukadaa inay fiican tahay halkaa aynu u dayna wasubxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka watuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online